alxamdu لlh rb اlعaalamiin wاlcaaqibaة lmutaqin wla cudwana ila clى الظalimiin slى اllah wslm wbaaraka عlى cabdih wrasulih muxamadi wعlى alih wصaxbih wslma tasliima kahiira baabu ziyaaraةi ahli اlkhayr wamujaalasathim wasuxbatihim baynu ku guda jirnay qaala wacan usayr bni camrin wayuqaalu ibni jaabirin waxaa laga wariyay ninka raximah اllah bidami اlhamzati wafatxi siini اlmuhmalati usayr qaala inuu yidhi marka waa taabici min kibaari taabiciin ah kaana cumar ibnu اlkhaaaba wuxuu ahaa cumar oo ina khaaabi radia allahu canhu iyo idaa ataa calayhi ma arkay u yimaadaan amdaadu ahli اlyaman taageerooyinka reer yamaneed markay u yimaadaan dadka ciidamada gurmadka iyo taageerada ugu yimi ee dadka muslimiinta ah ee jihaadka iyo dullaanka ku taageerayaa markay u yimaadaan sa'alahum wuxuu weydiin jiray afiikum uways bnu caamirin afiikum ma ydinku jiraa uways bnu caamirin uways ibnu caamir ma ydinku jiraa waa ninkii saalixa ahaa ee uways alqarani caanka ku ahaa xataa ataa ilaa uu u yimi markaa calaa uweysin ilaa uweys uu yimi radia allahu canhu ee siduu u baadhbaadhayuu kolba u weydiinayay dadka taageerooyinka ah ciidamada xaggaa ka yimi ilaa markii dambe cumar markaa uu ku soo baxay oo uu markaa isagii la kulmay wa qaala wuxuu ihi anta ways bnu caamirin ma adigaa ways bnu caamirah qaala wuxuu ihi nacam haa qaala wuxuu ihi min miraad min muraadin qabiilada muraad la idhaahdo soo kama tirsanid uma min qaranin haddana qaran soo kama sii tihid qaala wuxuu ihi nacam haa qaala wuxuu ihi fakaana bika barasun baras ma lahaan jirtay oo fabara'ta minhu ma ka bogsatay ilaa mowdica dirhamin dirham in la-eg meesheedoo kale maahaan waay meel dirham la-eg oo kale mooyaane ma ka bogsatay qaala wuxuu ihi nacam ha qaala wuxuu ihi laka waalida hooyo miyaad leedahay qaala wuxuu ihi nacam ha hooyo ma leedahay wuxuu ihi haa qaala wuxuu ihi samictu waxaan maqlay rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama yaquulu xaaluu leeyahay yaأtii calaykum waxaa idiin iman doona uways bnu caamirin ninka la idhaahdo maca amdaadi ahli اlyaman reer yamaneed taageerooyinkooda isaga oo la jiro oo la socda min muraadin qabiilada muraad la ydhaah xaaluu ka tirsan yahay uma min qaranin qaran isagoo xaaluu ka sii yahay markaa qaran waa jirib ka mid a qabiilada weyn ee muraad la ydhaah kaana bihi barasun baras buu lahaan jiray xanuunka baraska la ydhaahda ee dadka cadcadeeya fabara'a minhu wuu ka bogsaday ilaa mowdica dirhamin dirham in la eg mooyaane yani in yar mooyaane lahu waalidatun wuxuu leeyahay hooyo huwa isagu bihaa barun bihaa iyada barun uu u baarinimo iyo samafal badan yahay oo aada ugu samafalo low aqsama cala allahi ilaahay hadduu ku dhaaran lahaa la abarahu ilaahay jala wacalaa waa u socodsiinaya low abara hadduu ku dhaarto low aqsama hadduu ku dhaarto cala allahi ilaahay oo uu idhaahdo tusaale ahaan wallaahi ilaahay saasuu samaynayaa ama saasuu yeelayaa la abara ilaahay jala wacalaa dhaartiisaasi waa u oofinayaa oo waxaasi saasuu noqon doonaa fa in istatacta haddaad haddaba awooddo cumarow an yastakfira laka inuu ninkaasi dembi dhaaf ilaahay kuu weydiiyo fafcal samee ways ibnu caamir baa cumar sidan uu ku yihi rasuulkan maqlay oo sidaa lehe fastakfir lii dembi dhaaf ii dalab oo ilaahay jala wacalaa dembi dhaaf ii weydii fastakfara lahu kolkaasuu u dembi dhaaf dalbay oo ilaahay dembi dhaaf u weydiiyey wa qaala lahu cumaru cumar baa ku yidhi ayna turiidu xaggeed rabtaa ee aada u socotaa ciidanka ama dadka xaggee u baxaya qaala wuxuu ihi alkuufata kuufa oo ciraaq ka tirsan qaala wuxuu idhi alaa aktubu laka ma kuugu qoraa ilaa caamilihaa xaakimkeeda ninka jooga ee dowladda iyo maamulka halkaa u qaabilsan ma kuugu qoraa warqad macnii aan leeyahay ku ikraamoo ninkaa ilaaliyo qadarkiisa garo oo wahaakada qaala wuxuu idhi akuunu inaan noqdo fii khabraa'i nnaasi akuunu ay an akuuna inaan noqdo waa la qadari karaa ama master baa la qadarayaa akuunu ay kownii ahaanshahayga fii khabraa'i nnaasi dadka fuqaradooda aan ka mid ahaado dadkaa fuqarada ah ee waxba haysana iska qarsoon ayaa axabu ilaya aan jecelahay arrinkaasaan jecelahay falamaa kaana min alcaami lmuqbili markaa ninkani ways ibnu caamir waa uways alqarani wuxuu ahaa nin markaa taabiciinta ka mida bal khayru taabiciin buu ahaa nin saalixa oo qiimo badan oo mujaabu dacwo ana uu ahaa waxaan u lahaa nin hooyadii nooshahay buu ahaa oo hooyadiina aada iyo aada uga saanfala markaa ninkaasaa rasuulku faray calayhi salaatu wasalaam cumar ibnu lkhadaab inuu waxa weeye haddii uu la kulmo ka ducaysto ama uu idhaahdo ilaahay ii bari oo dembi dhaaf ii weydiiy iyadoo aynu garanayno xagga fadliga inaanay shaqo isku lahayn oo cumar ibnu lkhadaab iyo ninkaa taabiciga aha aanay isu dhoweyn xagga fadliga oo saxaabigu aada uga fadli badan yahay oo xagga cilmigana aanay isu dhoweyn oo saxaabigu ka cilmi badan yahay ayuu haddana rasuulku faray calayhi salaatu wasalaam ninkaa saalixa ah ee qarsoon ee cajiibka ah inuu ka ducaysto mucjisaadkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam baana ku sugan qaar ka mid a ayaa xadiidkan ku sugan ninkaa rasuulku magaciisuu sheegay oo tilmaantiisuu sheegay oo hooye inuu leeyahay buu sheegay oo saanfalkiisa ayuu sheegay oo cumar inuu la kulmi doonuu sheegay intibana way dhaceen waxyaaba badan oon markaa waxa weeye jirin dee ama aan mustaqbal ahaa ninkana ways ibnu caamir ways alqarani raximahu llah wuu joogay waktigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waanu rumeeyey sa ahaatee rasuulka lama kulmin calayhi salaatu wasalaam ma arag sidaa awgeed dee saxaabi ma noqonayo mar haddaanu rasuulka qofku la kulmin isagoo rumaysan saxaabadii lagu tirin maayo laakiin qof kale oo muslima ayuunbuu noqonaya waxaanuu kaga mashquulay baa la idhaahdaa inuu rasuulka la kulmo calayhi salaatu wasalaam samafalka hooyadii uu samafalay arrintaa uu hayena dee arrin weyn bay ahayd oo maaragtay in waalidka loo samafalo waa arrin weyn oo ninkii rasuulka u yimi xadiidkaynu soo maray ee yidhi hijirada iyo jihaadkan kugula baycoonayaa labadaadii waalid mid ma noolyihin wuxuu yidhi haa labaduba way noolyihin waxaa rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam fa fiihimaa fajaahid labadaadaa waalid ku jihaad oo ku dadaal inaad markaa u saanfasho o aada ilaaliso waa tahay markaa ninkaa qarsoon ee saalixa ah ee caynkaasi ayuu ahaa cumarna inuu la kulmaa way u suuro gashay qaala wuxuu ihi falamaa kaana min alcaami lmuqbili sanadkii soo socday sanadka ay cumar isarkeen sanadkii ee soo qaabilsanaa ee ka dambeeyey markii uu yimi ayaa xaja rajulu ninbaa soo xajay ninkaasoo min ashraafihim dadka qaraniyiinta ah ashraaftooda ka mid ahaa oo ay isku meel deganaayeen uways alqarani wawaafaqa cumara cumar buu la kulmay ninkaa soo xajay oo fasa'alahu wuxuu cumar weydiiyey can uweysin uweys buu weydiiyey abal ninkii uweys la odhan jiray ka warramo nin caynkaasa ma aragtayo ninkanuu weydiinayaana uweys warba uma hayo ma garanayaba macnihii fadligiis iyo qiimihiis iyo ma garanayo waabuu iskaga dheeldheeli jiray sida riwaayaddaa dambe ay sheegayso oo ma qadarin jirin fa qaala wuxuu ihi taraktuhu waan ka imi oo waan ka soo tegay rathalbeyti isagoo guri xun oo qaliilalmataaci alaab yar yani guri iska duugaho aada isaga liito oo alaab hagaagsanay aani oolin buu iskaga jirayoo wuxuu ahaa dee qof markaa waxa weeye hay-ad ahaan iyo bidhaan ahaan iyo maxaanku idhaahdaa hayn ahaanba isaga liituu ahaa uma aabaye ilahayn ratha albeyt waxaa loo jeedaayo xaqaarat lmataaci wa dayqu lcaysh alaabtiisaa liidata warahat hay-at rajuli ay qabuxat wahaanat weyi qofkaa qaabkiisi rahat macani way xumaatay oo way dagaagilantay weyi markaa guri aan waxba hagaagsanin dhexool oo iska maaragtay alaab yar oo iska liita oo guri faqiira ayuu ninkaasi dee joogay markaa wuu yaabo wuxuu le waa ninkan iska caynkana talo amiiru lmu'miniin muxuu kaa weydiinayaa ninkan xaalkiisu iska faqiirka ah ee aan magaranaysa muxuu talo kaa kaa weydiinaya qaala dabadeeta wuxuu cumar yidhi samictu waxaan maqlay rasuula llaahi sala allahu alayhi ba ayaan maqlay sala allahu alayhi wasalama yaquulu xaaluu leeyahay ya'ti calaykum waxaa idiin iman doona ways bnu caamirin wayskiinu caamir maca amdaadin taakulooyin iyo taageerooyin isagoo la socda min ahli lyamani reer yamaneed ka mida yani ciidamadooda ay dee ku taakulaynayaan ay ugu soo gurmanayaan muslimiinta kale ee jihaadka iyo duulaanka la gelaya isagoo la socda min muraadin qabiilada muraad laydhaha xaal uu ka tirsan yahay uma min qaranin haddana qaran uu ka sii yahay kaana bihi barasuu fabara'a minhu ilaa mawdica dirhamin lahu waalidatun huwa biha barun low aqsama cala allahi la abara ilaahay hadduu ku dhaartana ilaahay jala wacalaa waa u oofinaya waa qof wanaagsan oo saalix oo mustajaabu dacwo a weyn fain istaacta haddaad awoodo an yastakfira laka inuu dembi dhaaf ilaahay ku weydiiyo fafcal samee cumar baa xadiidkaa u sheego sababtu u waraysanayo inuu ninkani nin maaragta aada u cajiiba uu yahay buu u sheegay fa ataa waysa ninkiibaa ways markaa u yimi faqaala wuxuu ku yihi istakfir lii waar ilaahay dembi dhaaf io weydii nin yahow ilan waxa weeye markii hore war muu hayn moogta markuu cilmigii soo qaatay in ninkan shaanigiisa uu ogaaday oo uu soo noqday ayuu ku uhi istakfir lii waar ilaahay dembi dhaaf io weydii qaala wuxuu uhi anta axdathu cahdan adiga ayaa ku dambeeyey bisafarin saalixin safar wanaagsan oo dee safarkii xajka ah adaa ku cusub oo markaa waktigaagu uu ku dambeeyey oo dhowaan ka yimi safar wanaagsan oo saalixa ee fastakfir lii ilaahay dembi dhaaf iga dala qaala wuxuu uhi istakfir lii maya dembi dhaaf ii dalab nusakha istakfir lidaa dambe way jarayaan baan filaya laakiin saxiixa muslimka saasay ugu taallaa iyadoo mukararo ah qaala wuxuu ihi anta axdathu cahdan bisafarin saalixin adigaa safar wanaagsan markaa ku dambeeyeyoo dhowaan safarkii xajka ka yimi fastakfir lii qaala wuxuu ihi laqiita cumara markii dabadeetana istakfir lii uu ku yihi ku celceliyey ayuu dee gartay yani ways baa gartay ninkani halkuu cilmigan ka soo faa'iidaysto dee awalba way wada joogeen oo istakfir liina kuma odhan jirin manuu ixtiraami jirin ee dee xajkiibuu qabtay oo wuxuu gartay inuu cumar dee xaalka oo halkaa cilmiga uu ka soo qaatay waay qaala wuxuu ku yihi laqiita cumara warma cumar baad la kulantay qaala wuxuu ihi nacam ha cumar baan la kulmay faistakfara lahu kolkaasuu dabadeetana ilaahay dembi dhaafuu weydiiyey fafatina lahu nnaasu dadkii baa kolkaa fahmay oo ku baraarugay ninkan fadligiisa iyo qiimihiisa fainalaqa dabadeetana wuxuu tegay calaa wejhihi xaggiisaa hore ayuunbuu dabadeeta u dhaqaaqay fainalaqa wuxuu u tegay calaa wejhi xaggiisaa hore ayuunbuu markaa u dhaqaaqay marka meeluu ku dhintay iyo xabaashiisu meelay noqotay iyo taariikhu dhintay iyo lama hayo rawaahu muslimun muslim baa saxiixa ku wariyey oo wuxuu ahaa nin markaa jecel qarsoonaanta iyo inuu ilaahay jala wacalaa caabudo rabbigii cibaadadiisa u go-o waxba dadka iyo sheeg sheegooda iyo markaa buuqoodu aanay ilaahay cibaadadiisa ka mashquulin qaala wa fii riwaayati limuslimin ayضa riwaayad kaleoo muslimka uu soo saarayo waxaa ku soo arooray ayضا noqode can usayr bni jaabirin radia allahu canhu ana ahla اlkuufati reer kuufi wafaduu waxay wafdihaan ugu yimaadeen ilaa cumara cumar radia allahu canhu wa fiihim waxaana ku jiray reer kuufa rajulu nin ninkaasoo minman cid ka mid ahaa kaana ahaa yaskharu biuweysin uweys mid ku dheeldheela nin uweys ku dheeldheeli jiray ayaa la socday wa qaala cumaru cumar baa yidhi hal haahunaa axadu min alqaraniyiin hal haahunaa halkan ma jooga axadun qof min alqaraniyiina qaraniyiinta ka mida wa jaa-a daalika arajulu ninkaasaa dabadeeta yimi uweys ku dheeldheeli jiray wa qaala cumaru cumar baa dabadeeta yidhi ina rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama qad qaala rasuulka ilaahay wuxuu yidhi ina rajula yaأtiikum min alyamani yuqaalu lahu weysun nin yaman idinka iman doono uweys la idhaahdo laa yadacu bilyamani yaman kaga tegi maayo gayra ummin lahu hooyo uu leeyahay waxaan ahayn qad kaana bihi bayaadun caddaan baa ku sugnaa waa barase fadaca allaha tacaala ilaahay buu dabadeeta baryey oo fa adhabahu ilaahay baa ka tagsiiyey oo ka bogsiiyey ilaa mowdica diinaari aw dirham diinaar ama dirham meeshii oo kale maahaane faman laqiyahu minkum ka la kulmee idinka midi falyastakfir faman laqiyahu minkum ka la kulmee idinka midaba falyastakfir lakum dembi dhaaf ilaahay ha idinka dalbo ha idin duceeyo wey wa fii riwaayati lahu riwaayad kaloo muslimka usuganina waxay ahayd can cumara radia allahu canhu qaala wuxuu yihi inii anigu samictu rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay baan maqlay yaquulu xaaluu leeyahay ina khayra taabiciina taabiciinta waxaa ugu khayr badani rajulu nin ninkaasoo yuqaalu lahu la idhaahdo uweysun walahu wuxuu leeyahay waalidatun hooyo wa kaana bihi bayaadun baras buu lahaan jiray famuruuhu amra falyastakfir lakum ilaahay dembi dhaaf haydin dal ha idinka dalbe xadiidkani waa xadiidka saxiixa muslimka ku yaalla waxaana laga qaadanayaa ninka taabiciga ahaa fadligiisa iyo qiimihiisa waxaa kaloo laga qaadanayaa cumar ibn اlkhadaab radia allahu canhu siduu ugu cilmigiisa iyo siduu ugu camal fali jiraye dardaaranka rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam uu ufulinaaye iyo siduu ahlulcilmiga iyo awliyada ilaah iyo dadka wanaagsan uga warhayn jiray iyo tawaaduciisa iyo isdhudhigiisa intaba waa laga faa'iideysanaya ninkana markaa ways ibnu caamir wa xadiidoo saxiix oo arrinkiisa rasuulku ku sheegay calayhi الsalaatu wasalaam xadiidkan unbaa la hayaa xadiidkan ayuunbaa la hayaa intaa rasuulku ka sheegay un baynu ka ogna dee rasuulku xadiidkan aanu ku sheegeenna nin markaa muuqan lahaa ama magac lahaa ama la ogaan lahaaba ma ahayn waaya ahlulcilmiguna taabiciinta markay ka warramayaan kutubta musطalaxu xadiidka yaa ugu fadli badnaa ahlulcilmiga qaarba markaa waxay sheegaan taabiciinta qaarkood laakiin xadiidkani saxiixa muslimka ku yaalla wuxuu inoo caddaynayaa inuu ahaa taabiciintoo qarnigii saxaabada ku xigay ahaaday ninka ugu khayr badani uways ibnu caamir alqarani raximah اllah qaala wuxuu uhi qowluhu qabraa-i nnaasi bifatxi اlkayni اlmucjamati waiskaani اlbaai wabilmaddi qabraa-i marka la akriyo qabraa-i nnaas wahum iyagu fuqaraa'uhum dadka kuwooda markaa fuqarada a weeye iska baahan wa sacaaliikuhum iyo sacaaliigtooda waa fuqaradooda iyo kuwa baahan weeye iyo waman laa yucrafu caynuhu qofka aan cayntiisa la garanahayn oo min akhlaaqihim dadka isku jiro isku jirkooda ka mid ah walamdaaduna jamcu madadin weeye wahum iyagu alacwaanu waa dadka markaa taakulaynaya ee taageeraya muslimiinta wanaasiruuna una gargaaraya aladiina kuwaasoo kaanuu ahaa yamuduuna kuwo usoo gurmado oo taakuleeya almuslimiina muslimiinta ayay ku taakulayn jireen fi ljihaadi jihaadka kuwaa weeye waa yahay qaala wa can cumara bni اlkhaaabi radia allahu canhu qaala wuxuu uhi istaadantu nabiya salى اllahu alayhi wasalam nabiga ayaan ogolaansho uga dalbay fi lcumrati cumrada cumrada inuu i ogolaado faadina lii dabadeeta wuu ii fasaxay oo wuu ii ogolaaday inaan cumraysto wuu ii ogolaaday wa qaala waxaan u rasuulku uhi laa tansana yaa ukhaya min ducaa'ik laa tansanaa ha naga iloobin yaa ukhaya walaala min ducaa'ika ducadaada ha naga iloobin wa qaala wuxuu ihi ay rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam kelimatan kelmad buu yidhi maa yasurunii aanay faraxti geliseen anna lii inaan lahaan lahaa bihaa ay bedelahaa bedelkeeda addunyaa adduunyada oo dhan rasuulku kelmad buu yihi kelmaddana halkan macnaheedii luqawiga ahaa baa loo jeedaayo hadalkaa mufiidka ah ee laa tansana yaa ukhaya min ducaa'ika baa loo jeedaa kelmaddaasaa rasuulku yihi calayhi الsalaatu wasalaam oo adduunyada oo dhan aanan siisteen dii laygu bedeli lahaa wa fii riwaayatina waxaa ku yimi qaala inuu yihi ashriknaa nala wadaaji yaa ukhaya walaala fii ducaa'ika ay fii saalixi ducaa'ika ducadaada wanaagsan marka naga qeybgeliyo haddii allaba kuu roon yahay wax naga sii xadiiثu صaxiixu rawaahu abu dawuuda wالtirmidiyu waqaala xadiiثu xasanu صaxiix sidaasaa imaamu nawowi yihi waa xadiis صaxiix waxaanu markaa arrinkaa ku qalitay tasxiixa tirmidi uu tasxiixiye u yihi xasanu صaxiix laakiin xadiidku waa xadiid daciifa weeye sanadkiisana waxaa ku jira nin la odhan jiray caasim bnu cubaydillaah oo duriyaddii cumar ibnu اlkhadaab ka mida waana daciif weeye kolkaa xadiidkani waa xadiid daciifa waaya qaala wa can ibni cumara radia allahu canhuma qaala xadiidkaas soo socda intaanan gaadhin xadiidkaa hore ee ways alqarani wuxuu tilmaamayaa nin saalixa oo la yidhi inoo ducee arrinkaasina wuxuu ka mid yahay anwaacda tawasulka mashruuca ah ee laba aanay isku diidanayn laba aanay isku diidanayn oo qof wanaagsan oo saalixa oo kula joogo nool waxaad odhan kartaa waxa weeye ilaahay inoo bari inuu markaa roobina siiyo ama dhibaatada inaga dulqaado ama inoo ducee waa la odhan karaa waana tawasulka bannaan ee bale mashruuca ah oo tawasulka waxa weeye mashruuca ahi waa atawasulu biasmaaءi اllaahi wa صifaatihi iyo atawasulu biاlcamali الصaalix qofku camalkiisa wanaagsan inuu ku tawasulo ilaahw camalkaa wanaagsan haddaan daraaddaa u qabtay yacni waxa weeye dhibaatada naga fayd ama waxa ay si iyo qof wanaagsan ducadiisa in lagu tawasulo waay tusaalayaal aan kan oo keliya ahayna way leedahay oo tusaalayaal fara badan bay masaladaasi leedahay qaala wa can ibni cumara radia allahu canhuma qaala kaana nabiyu nabigu wuxuu ahaa sala allahu alayhi wasalama yazuuru mid bookda ayuu ahaa qubaa'a qubuu bookhan jiray raakiban xaala kownihi raakiban xaaluu wax fuushan yahay iyo wamaashiyan xaaluu lugeynayaba macnihii isagoo lugna waa ku tegi jiray gaadiidna wuu ku tegi jiray weeyi wayusallii wuxuu ku tukan jiray fiihi masjidkaa dhexdiisa ragcatayni laba ragcadood muttafaqu calayh bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay wa fii riwaayati wa jaa fii riwaayatin riwaayad kalena waxaa ku yimi kaana nabiyu sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu ahaa yaati mid yimaada masjida qubaa quba masaajidkeeduu iman jiray kula sabtin sabti kastaba raakiban wamaashiyan kaana bnu cumara ibnu cumarna wuxuu ahaa yafcaluhu mid sameeyuu ahaa saasuu samayn jiray ee masaajidka rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tegi jiray qubuu ku yaalay oo wuxuu ahaa masaajidka alla kacabsiga lagu asaasay ee ilaahay qur-aanka ku sheegay ilaahayna faray nebigiisa moxameda calayhi salaatu wasalaam inuu ku tukado lamasjidun usisa cala ataqwa min awali yowmi axaqu an taquuma fiih fiihi rijaalu yuxibuuna an yataaharuu wallahu yuxibu lmuahiriin marka masjidka alla kacabsiga lagu asaasay ku tuka baa rabbi yidhi waata kale dad wanaagsan baa jooga oo isdahira dahaaradii xisiga ahayd iyo tii macnawiga ahayd labadaba ku sifaysan baa jooga saaxiibbo wanaagsan baa jooga gaadh halkaasoo booqo ku tuko macna rasuulka ka soo arooray calayhi الsalaatu wasalaam inuu yihi salaatu fii masjidi qubaain ka cumra salaad lagu tukada markaa masaajidka quba lagu tukadaa ee cumro ayay la ajar tahay labada ragcadood uu ku tukanayeyna laba ragcadood oo sunno abay ahayn ibnu cumarna saasuu samayn jirayoo wuxuu caan ku ahaa cabdillaahi ibnu cumar oo min culamaa'i asaxaaba ahaa radia allahu canhu wa ardaah inuu rasuulka aada ugu dayin jiray calayhi الsalaatu wasalaam si aada iyo aada ayuu rasuulka ugu dayin jiray calayhi الsalaatu wasalaam haddaba kula sabtin maxaa looga jeedaa ma maalinta sabtida ah unbuu tegi jiray mise wiil kaste waxaa loo jeedaa wallaahu aclam wiil kastaba mar buu tegi jiray kolka oo sabtida maalinka sabtidana waa loo isticmaalaa wiilga qudhiisana waa loo isticmaalaa marka isbuuca la sheegayo jimce ama sabti baa la ydhaha xadiidkii anasa istisqaaga cumdatulaxkaamka aynu kusoo marray saxiixeynka ku yaalay waa kii lahaa cadceedda maanaan arag sabtan wuxuu ujeedaa maalin sabtiya wiig dhan baanaan arag buu ujeeda wiig dhan ayaanaan cadceedda arag qubina dee laba mayl bay u jiri jirtay magaalada madiino way ka yaro gonaan jirtay waagaa hore laakiin dee imika madiine way weynaato xaafadaha madiine mid ka mid ah ayuun bay dee noqotay ma garatay ilan madiinadii hore maaha waa madiine aada u weynaatay baabu fadli اxubi fi اllahi wاlxahi عalayhi waiclaam الrajul man yuxibhu anahu yuxibhu wamaada yaqulu lahu ida aclamah ay hada kani baabu fadli اxubi fi اllah ilaahay dartii in laysu jeclaadaa fadligay leedahay buu baabu yahay iyo wاlxahi calayhi arrinkaa boorinta laysku booriyey iyo wa iclaami الrajuli ninku inuu ogeysiiyo yani qofkun baa loo jeedaa rag qura maaha wa iclaami rajuli iyo ninku inuu ogeysiiyo man yuxibuhu cidda uu jecel yahay annahu yuxibuhu ay biannahu yuxibuhu inuu jecel yahay meesha xarfuljarki baa xadfanoo nasculkhaafidkuna meelo uu qiyaas yahay baa jirta oo anna iyo anta iyo horteed in la jaraa waa qiyaasoo waa la yska yaqaana annahu yuxibuhu ay biannahu yuxibuhu wamaadaa yaquulu iyo muxuu ku odhanayaa lahu kan wax jecel maxaa markaa uu ku odhanayaa ka uu jecel yahay idaa aclamhu markuu ogeysiiye uu ku yidhahdo ilaahay daraaddii baan kuu jecelaha ikhwaani alxubu fi llaah ilaahay dartii in laysu jeclaadaa waxay ka mid tahay khasladaha iyo arrimaha waaweyn ee markaa iimaanka haddii allaba kuu roon yahay ka mid ah bale rasuulkeenna calayhi الsalaatu wasalaam xadiid ka soo arooray wuxuu ku sheegayba awhaqu cura aliimaan inuu yahay awhaqu cura aliimaani alxubu fi llahi wاlbugdu fi llah guntimaha markaa iimaanka waxaa ugu adagi waa ilaahay dartii in laysu jeclaadiyo ilaahay dartii in ciddii la nacayo loo naco waana arrin qalbiya weey waaya qaala wuxuu yihi qaala allahu tacaala alla wuxuu yihi muxamadu rasuulu llah muxamadu nebi moxamed rasuulullahi rasuulkii ilaahay weeye waladiina kuwa macahu la jirkiisa ahina waa saxaabadii ashidaau kuwa ku adadag weeye cala lkufaari gaalada oo ruxamaau beynahum dhexdoodana isu naxariis badan gaaladiiyo cadowga ilaahayna way ku adadag yihiin iyaga dhexdoodana waa kuwa isu naxariisto oo isjecel oo isa salaamo oo wax isa siiyo oo isu tura ruxamaau baynahum taraahum rukacan sujadan yabtaguuna fadla min allahi waridwaana siimaahum fii wujuuhihim min ahari sujuuda aayaddaa suuradda la yidhaahdo suuratu lfatxi ama inaafatax ugu dambaysaa ilaahay wuxuu ku ammaanay saxaabada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ammaan la yaab leh ayuu ku ammaanay oo tusinaysa qiimahooda iyo qadarkooda iyo ilaahay agtiisa siday markaa dad sharaf badan oo aada iyo aada u wanaagsan u ahaayeen xaayadii ibnu abi daawuud uu markaa lahaa ee sunnada ku saabsanaydna waxaynu ku soo marray wa fi lfatxi aayun lisaxaabati tamdaxu wa fi lfatxi aayun lisaxaabati tamdaxu aayaddan u jeeda ilaa aakhiri suurati wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi waladiina kuwa tabawa-u daara oo aayaddanna waxay ku jirtay suuradda la idhaha suuratu lxashri gaar ahaana aayaadkii fayga ka warramaya fayga wma afaaء allah calىa rasuulihi minhm fama awjaftum عalayhi min khayli walaa rikaabi walakina allaha yusaliطu rasulahu calىa man yashaa iyo aayadda ku xigta ma afaaء allah calىa rasuulihi min ahli اlqurى falilaahi walirasuuli walidi اlqurba iyo aayadda ku xigta lilfuqaraءi اlmuhaajiriina aladiina ukrijuu min diyaarihim say aayaddana kusii xigta fayguna waxa weeye waa xoolaha gaalada lagaga helo dagaal waxaan ahayn sida xoolaha ka soo cararoo kale xoolaha ay ka qaxaan ee ka yaacaan oo kale iyo xoolaha noocyadaasa ayaa fay la yidhaahdaa khaniimada iyo fayga farq baa u yar dhexeeya labadubana waa xoolaha xagga gaalada laga helo wey markaa dadkii kuwaa fayga noocaasa wax ku lahaa ayuu ilaahay aayaadka ku sheegayay fuqaradii muhaajiriintaa ka mid a dadkii muhaajiriinta ahaa ee soo hijrooday waxaa ka mid oo kale dadkii ansaarta ee fuqarada ahaa iyo waladiina kuwa ayaa markaa faygaa iskale tabawa-u degay addaara daarta degay daartaasoo madiine ah waliimaana ee wactaqaduu liimaana iimaankana aaminay min qablihim muhaajiriinta ka hor oo intaanay muhaajiriintuuba soo hijroonin ayaa iimaanku kusii dhex faafay oo qur-aanka ay sii akhristeen oo khayrka ay sii jeclaysteen yuxibuuna waxay jecel yihiin man haajara ilayhim cidda usoo hijrootana way jecel yihiin aayadda ilaahay jala wacalaa dee way sii socotay yuxibuuna man haajara ilayhim walaa yajiduuna fii suduurihim xaajata mima uutuu way yuhiruuna calaa anfusihim walaw kaana bihim khasaasa waa ammaan la yaabla weey qaala wuxuu yihi waan anasi radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu rasuulku yihi halaathun saddexay halaathu khisaalin saddex arrimood man axadka kuna ay ahaadaan fiihi dhexdiisa wajada wuxuu ku helaa bihina sababtooda xalaawata aliimaan macaanka iimaanku ku helaa iimaanku wuxuu leeyahy dhadhan sida cuntadu ay u dhadhanta ayaa iimaanku u dhadhama macaanka iimaankana wax u dhigmaa ma jiro waxaana lagu gartaa inuu qofku daacaadka waxa weeyaan macaansado macaan ay u sameeyaan haye saddex arrin qofka laga helo wuxuu ku helaa macaanka iimaanka kow an yakuuna allahu ilaahay waa inuu noqdiyo warasuuluhu rasuulkiisu axabba ilayhi mid xaggiisa looga jacayl badan yahay mimaa siwaahumaa wixii ka soo hadhay waxalla wixii ka soo hadhay ilaah iyo rasuulka waa inuu ka jeceliyo maxabadooda uu ka horumarinayo maxabat اllahi warasuulihina waa min awjab اlwaajibaat yani waajibaadka qofka saaran kuwa ugu waajibsan bay ku jirtaa iyo wa an yuxiba اlmar'a qofka inuu jeclaado weeye laa yuxibuhu isagoon u jeclaanahayn ila lilah ilaahay dartii mooye wax kale waa kelmad culus oo weyn ilaa lilah ilaahay dartii mooye wax kaloo isagoon u jeclaan isku fil baanu nay waxbaanu wada dhigan jiray waanu isnaqaanay isku xaafad baanu nay jaar baanu ahay isku magaalaanu nay isku midab baanu nay isku af baanu nay wax alla waxaasoo dhan maya ilaa lilah ilaahay dartii mooye wax kaloo isagoon u jeclaan wa an yakraha waa inuu necbaysta an yacuuda inuu ku noqdo fi lkufri gaalnimadii bacda an anqadahu allahu minhu ilaahay intuu ka badbaadiyey dabadeed kamaa yakrahu siduu u necbaysanaayo an yuqdafa in lagu tuuro fi naari naarta muttafaqun calayh dab in lagu tuuro halasaahoo halkaa ka baxaya sidaa loogu dhex tuuro siduu u karahsanayuu u necbaysanaayo oo kale waa inuu necbaysta inuu gaalnimo dib ugu noqdo intii ilaahay ka badbaadiyo dabeed oo tusaale ahaan dadku waa laba oo qaar baa dee gaalnimada soo maray dabadeetana ilaahay ka saaray jala wacala soo ma aragtid sida saxaabadii rasuulka in badan ay markaa ahaayeen oo dee shirkigii iyo jaahiliyadiiba in badani soo mareen soo maaha dabeetana ilaahay islaamka ayuu waafajiyey o way rumeeyey markaa kii hore gaalnimada u soo maray gaalnimadaa uu soo maray ee axdarta badnayd wuxuu u karaahsanayaa inuu dib ugu noqdo sidii dab in lagu tuuro uu karaahsanayo dadka qaar baan iyagu gaalnimaba soo marin oo dee waxa weeye intay fidradii uun ku dhasheen tusaale ahaan yaraantoodiiba islaamka la qabsaday oo ku barbaaray kaa xaqiisana waxaa lagu macnayn doonaa waa an yakraha waa inuu karaahsado an yacuuda an yacuuda inuu ahaado filkufri gaalnimo dhexdeed inuu ahaado oo markaa yacuudu waa min caada caadina waa bimacnaa saaraa la odhanaya dadka aan gaalnimada soo marin marka la eego dhankooda qofkii gaalnimo soo marayna markaa noqosho caadiyay noqonaysa ma fahante kaan gaalnimoba soo marina sayruuradii bay noqonaysaa inuu xagga gaalnimada galo waa inuu karaahsanayo addaba caadi waxaa la yaqaanaa waxay ku gudubtaa ilaa oo caadda ilayhi baa la yidhaha caadda ilayhi caadina laba dee macnoba way usoo aroortaa caada oo bimacnaa rajaca iyo caada oo bimacnaa saara baa jirta soo ma aragtid waana labada macno ee labadaba ay halkan lagu fasiri karo iyadoo kolba cidda la eegaayo laga warramayo caadi haddaba waxay ku gudubtaa ilaa haddana fii bay ku gudubtay waxay markaa taasi tilmaamaysaa tadmiin baa ku jira oo ficil kale macnihii dhansan tahay oo fiidaa ku gudba oo wallahu aclam waxaa macnuhu iska noqonayaa waa an yakraha an yacuuda waa inuu karaahsado inuu ku noqdo fi lkufri inuu u noqdo oo wayastaqira uu ku sugnaado fi lkufri gaalnimada markaa uu ku dhex sugmo gaalnimadaa waxa way ka diidigto umuurta noocaasaa dhadhanka iimaanka lagu helaa shaahidkuna hadda waxa weeye ilaahiyo rasuulkiisa in la jeclaado dadkana ilaahay daraaddii loo jeclaado qaala وعan abi hurayrata radi allahu canhu can الnabiyi slى اllahu عalayhi waslama qaala waxaa rasuulkeena sharafta la yidhi hadda axaadiidtaasi aada bay sharaxoodu way badan yihin oo axaadiid macaani badan leh kitaabu tawxiidkiiyo baynu sharaxiisa aada ugu aragnay markaa hadda iska ishaaraadun mooyaane maaragta sharax uma jeedno qaala wuxuu uhi can abi hurayrata radi allahu canhu can الnabiyi slى اllahu عalayhi waslama qaala waxaa rasuulkeena sharafta la yidhi sabcatun toddoba yudiluhum اllahu ilaahay wuxuu ugu hadhaynayaa fii dilihi harhkiisa yowma maalinka laa dila hadh aanu jirin ilaa diluhu harhkiisa mooyaane toddoba dadka ka mida ilaahay maalinka qiyaame arhkiisa ayuu markaa ugu hadhaynayaa harhkanina xadiidkani ilaahay baa loo tiiriyey harhkii waa dilu mudaafun ilى allah baa ku soo arooray fi hada alxadiid laakiin axaadiidta axaadiid kale oo markaa aan bukhaariga iyo muslimka ku jirin riwaayado kale ayaa waxaa ku soo arooray arhkaasi inuu yahay dilu lcarsh carshiga ilaahay harhkiisa inuu yahay xadiidtaasina waa xadiid sugan bay ahlulcilmigu yidhahdeen hal xadiid oo keliya maayo waa dhowr xadiid oo sheekh rabiic ibnu haadi almadkhali xafidahu llah risaalad yar oo aan weyneyn ayuu ku ururiyey axaadiidtaa dilliga sheegaysa inuu dilulcarshi yahay oo markaa ku nuuxnuuxsanayuu tilmaamaya axaadiidtaasi inay sugan tahay alxaafid ibnu xajarna waa ka kusoo aroorinaya bar ka mid ah fatxulbaariga markaa dilligaasi waa dilulcarshi ta'wiilla taasi noqon maysee waa tafsiiru sunnati bisunna waa sunnadii oo sunnadii lagu fasiray oo macni dee isbayaaminaysa ilaa hadalka ilaah iyo hadalka rasuulku way isbayaamiyaanoo way isfasiraan marka waxaynu aaminsannahay hadh sifo ilaahay u ah oo macni ilaahay lagu sifaynayaa ma jiro ee waa dilulcarshi weyn idaafadina hadda waa litashriif imaamun caadilun ay axaduhum midkood imaamun imaam weeye waa madaxweyne kaasoo caadilun cadaaladda sameeya waa cadaalad wax ku dhaqa waa imaam caadilah imaamka caadilka ahi markuu imaamku yahay hadda waa imaamadii weyneyd baa laga warramaya cid kasta oo wuxuun dee maamushay oo si uun maamul gacanta ugu qabatayna haba hoosayse way iska soo gelaysa markaa qofkaasi maamulka wax gacanta kaga hayaa markuu caadil yahay qiimo badan buu leeyahay markuu daalim yahayna dhib badan buu leeyahay waaya dadka la ikraamayo ee ikraamista la ikraamaa min ijlaalillaahi uu ka mid yahay xaadiidtii hore waa inagii kusoo marnay waana imaam caadila qofka cadaaladda sameeya cadaaladduna waxa weeye sinaanshaha maaha sida dadka qaar ay u fasiraan dadka qaar baa marka la idhaha cadaalad cadaaladda marka la idhaha waa maxay waxay odhanaya waa almusaawaat waa sinaan cadaaladduna dee sidaa maaha cadaaladdan sharcigu ina faraya cadaaladda sharcigu ina faraya waxa weeye icdaau kuli dii xaqin xaqah mid kastoo xaqleh cid kastoo xaqleh waa in xaqeeda la siiyo soo ma aragtaan cadliga layna farayaa kaa weyn laakiin sinaan yaa sinaanta ku faray sinaanta de dadku markaa waxa weeye waxyaabaha aanay ku sinaan karin baa jira rag iyo dumarku imaka waxyaabaha aanay ku sinayn baa jira soo maha haddaad tidhaa hala wada sima ka war haweenaydiisa soo sharax madaxweyne ka dhig dee adeer sharcigaa kala farqiyey soo maha dee cadaalad noqon mayso dimuquraadiyadda cadaalad u taqaana toddobadii imaamkaa caadilkaa baa loogu soo hormariyey waxay ahlucilmigu idhahdaan markay xadiidka sharaxayaan sababta loogu soo hormariyo waxa weeye nafcigiisa iyo waxtarkiisa ugu ayaa waxa weeyaan markaa ugu horeeya oo ugu badan imaamku markuu caadil yahay ummaddanna uu maamulayo waxtarkiisaa aada u badanaya soo ma aragtid aad ba waxtarkiisa u badanaya iyo wa shaabu nin dhalinyaro weeyaanoo nashaa ku barbaaray fii cibaadati illaahi ilaahay cibaadadiisa ku barbaaray allahu akbar nasha'a fii cibaadati illaahi caza wajal yaraantiisii ayuu cibaadadaa ku barbaaro maba baydh baydhba ma samayninba laysa lahu sabwa leexleexadba ma yeelan cibaadada iyo qur-aanka iyo khayrka iyo cilmigaasunbuu indhaha ku kala qaaday sidiinbuu ku barubaaray uu ku weynaaday karkaarkaba ma weydaaran marka isagu inuu ka wanaagsan yahay qofka intuu muddo waxa weeyaan dee maaragtay badda hirdiyey dabadeetana isa soo daba qabateeya ee dib u soo noqda kaasi inuu ka wanaagsan yahay baa xadiidka laga qaadanaya soo ma aragtid waa yahay iyo wa rajulu nin weeye ninkaasoo qalbuhu qalbigiisu mucallaqun uu ku xidhan yahay fi lmasaajidi masaajidda uu ku xidhan yahay nin qalbigiisu masaajidda ku xidhan yahay oo waxaa lagu shabahay gebigiisaba qalbigiisii sida laydharhkaa iyo laambadaha masaajidka ka soo laalaado oo kale dhinaca lagaga shabahayaana waa xagga mulaasamada sida qanaadiishaas iyo laydharhkaasi mar walba masaajidka ay uga lushaan ee mar kasta halkaa ay ugu yaallaan ayuu isna mar walba qalbigiisu masaajidkii ugu xidhan yahay mar wuu dhex joogaa ku tukanayo cilmiha ku dhegaysanayo waxaa ku akrisanayo waxaa ku marinayo inta uu xataa ka maqan yahay ee dabadda uuna waxa weeye maskaxdiisu masaajid ku jiraa waktigii uu tegi lahaa siduu ugu diyaargaroobi lahaa siduu ugu soo gudan lahaa marka masaajidda ragow hala ogaado masaajidda ha la ogaado waa guryihii ilaahay jala wacala waaya qaala wuxuu uhi warajulaani iyo laba nin weeyaan oo taxaabbaa isu jeclaaday fi llaahi alla daraadi oo ijtamacaa ku kulmay calayhi ay cala alxubi fi llah jacaylka ilaahay dartii isu isu jecelyihin bay ku kulmeen watafaraqaa caleyhi isagaanay ku kala tegeen oo iyagoo ilaahay daraaddii isu jecel bay markaa dee dhinteen oo sidaa ay ku gudgaleen kadalika marka ay kala tagaan ee marka ay meelaha kala qabtaanna jari maayaan jacaylka ilaahay dartii isu jeclaayana way isxidhiidhinayaan oo sidiiba ilaahay dartii isugu jeclaanaya qalbiga isugu haynayaan arrintii waaya iyo wa rajulu nin weeye dacatu ay u yeedhay imra'atun haweeney haweeneydaasoo daatu mansibin sharaf u saaxiiba iyo wa jamaalin qurux mansib macnii dhalad ah oo sharaf leh wa jamaalin quruxna le ayaa u yeedhay qaala wuxuu ihi inii anigu akhaafu llaha ilaahay baan ka baqanaya oo haweenaydii iyadoo arrimahaasi tashiilka noocaas meesha uu yaallo waa mida haweenaydan ay qurux leedahay waa ta labaadee mansib iyo sharaf iyo xasab iyo dad wanaagsan ay ka soo jeedo dad macnii sharaf leh waa ta kale iyadu ay dalbatay oo ay u yeedhay oo iyadi leedahay waxa weeye soo soco ayuu haddana ilaahay ka cabsaday iimaankiisu inuu aada u wen yahay oo qof cajiiba uu yahay ayay taasi markaa tilmaamaysa haddaba nusqadaha qaar wuxuu qorayaa daatu xusnin buu qorayaa soo maha daatu xusnin wa jamaal laakiin nusqadaasi waa khata saxiixaynkana waxaa ugu taala daatu mansibin wa jamaal xusnigana dee jamaalkaa la sheegay mogta isku midun bay noqon lahay haddii xusni ta hore la sheegay soo maha marka waa daatu mansibin wa jamaal xigmadduna waxay tahay haweenaydu ninka hauba yeedhata eh haddii dee qof la mid maaragtay la yaso oo iska waxoogay dadkan dee dadku had iyo jeer ay iska yasaan ay tahay ama dadka caadiga aba ha ahaatee laakiin qurux aanay lahayn oo qof iska dee foolxun ay tahay oo dameera waxaa laga yaabaa inuu qofku dee iska kibriyo isagoon ilaahay ka cabsan inuu iska kibriyo yidha matanaad wax ka day inuu isnaa baa dhici karta laakiin markay labadaaba isku darsatay iyadina ay dalbayso oo uhi ilaahay baan ka baqanayaa ninkaasi waa nin ninka tegay weeye waana sidii ilaahay uu kaga warramay rasuulkiisii kariimka ahaa iyo nebigiisii sharafta badnaa ee nebi yuusuf calayhi salaam sidii ilaahay uu kaga warramay weye faqaala wuxuu yihi faqaala yidhi inii akhaafu llaha iyo warajulu nin weeye tasadaqa sadaqadaystay bisadaqatin sadaqad buu sadaqadaystay faakfaaha uu qariyo xataa laa taclama ilaa aanay ogaanin shimaaluhu bidixdiisu maa tunfiqu waxay bixinaysa yamiinuhu midigtiisu صaxiixa muslimka waxaa ku dhacay xataa laa taclama yamiinuhu maa tunfiqu shimaaluhu oo la kala hormariyo laakiin waa khaطأ sidaanaan asaxa صaxiixa bukhaarigana waa siday ugu taalo waayo yamiinkaa wax lagu bixiyaa bidixda waxba laguma bixiyo markaa sadaqad buu ninkana la baxay aada iyo aad buu u qariyey ilaa waxa weeye haddii laga soo qaadi lahaa bidixdiisu inay maaragtay dareen lahaan lahayd o ay wax ogaan lahayd ya ilaa aanay markaa ogaateen sida uu u qarinayo marka la eego waxa uu bixiyey yani aad buu u qariyey wey warajulun iyo nin weeye dakara allaha ilaahay xusay khaaliyan xaal uu markaa cidlo joogo oo fafaadat ay burqatay caynaahu labadiisa indhood ilmo ay la burqadeen mutafaqun caleyh marka dakara allaha ilaahay buu xusay ama dakara allaha ilaahay buu xasuustay kii loo macnayaaba waa sax oo dakara min atadakur bay noqonaysaa qalbigu ilaahay ka xasuustay jala wacala dakara haddii la idhaha carabkuu ka xusayna waa min adikri soo ma aragtid marka ilaahay buu carabka ka a ka ka xusay oo uu soo hadal qaaday oo uu ammaanay kolkaasaa waxa weeyaan markaa uu ooyey oo indhihiisu ay burqadeen khaaliyan isagoo gaar ah oo meel cidlo ah kolkaa jooga waayo arrintaas iyadaa ikhlaaska u dhow ikhlaaska iyadaa u dhow riyaag iyo istusnimadana iyada ayaa ka fog markaa xadiidkaasi ikhwaani waa xadiid cadiima umuurta toddobada ah ee waxa weeye maalinka qiyaame cadceedda lasoo dhaweynayo harhka carshiga ilaahay lagu harhsanaayo wixii aad kala iman karta aad kaga dadaali karta ayuha lakhu lmuslim kaga dadaal oo waxa weeyaan markaa ku sifow sidaas iyadaaba markaa muhiim sharaxiisuna xadiidka wuu badan yahay meelaha lagu sharaxay axaadiidta ayaa insha allahu eegi kartaan waxaana baraarujin mudan arrimaha hadhka carshiga aakhiro lagu harhsanayaa toddobadan oo keliya maaha ee toddobadani waa ka mid qaar kale oo badan oo xadiidiyadana ay ku asixeen baa jira insha allahu fatxu lbaari bisharxi saxiixi lbukhaariga aad ka eegi doontaa وعنه أي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحو يري in allaha ilaahay tacaala wuu sareeyaaye yaquulu wuxuu odhanayaa yowma alqiyaamati maalinka qiyaame ayna almutaxaabuuna maye kuwii isu jeclaa bijalaali cadamadayda iyo waani weynadayda kuwii isu jeclaa maye maye kuwii waxa weeye aniga weynidayda daraaddeed isu jeclaa alyowma maanta ayaan udiluhum ugu hadhaynayaa fii dili harhkayga yowma maalin laa dila hadhaanu jirin ilaa dili marka diligaasina waa dil lcarshi rawaahu muslim xadiidkuna macnaha xadiidka hore uu sheegayey ayuu markaa tilmaamaya qaala wa canhu ay can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam waxaa rasuulka ilaahay yihi waladii nafsii biyadih waxaan ku dhaartay allaha naftaydu gacantiisa ku jirtee laa tadkulu ljannata jannada geli maysaan xataa tu'minuu ilaa ilaahay aada rumaysaan oo iimaan la timaadaan walaa tu'minuu iimaanna la iman maysaan kaamil oo dhammaystiran xataa taxaabbuu ilaa aada isjeclaataan awalaa adullukum maydin tusiya calaa shayin shay idaa facaltumuuhu marka aada samaysaan taxaababtum aada isjeclaanaysaan jawaabtu waa haa afshu salaama baynakum salaanta dhexdiina ku faafiya rawaahu muslim xadiidkan waxaa ku soo arooray laa tadkulu ljannata waaya shakina waxaanu ku jirin laadani inay naafiye tahay dee macnuhu waxa weeye laadan haddii naahiye loo ay noqon lahayd ama laahiye loo loo macnayn lahaa macnaha meesha ka soo baxaya waxa wey laa tadkhulu ljannata jannada ha gelina bay noqonaysaa saasay noqon lahayd dee saana looma jeedo soo maaha ee waa khabar jannada geli maysaan ilaa sidaa samaysaan baa macnuhu yahay laada naafiyada ahina ficilka mudaaric ma jasmise laada naahiyada baa jasmise soo maha maca dalika ficilkan mudaaric majzuum baad moodaayo dee nuuntii baa la jaray oo luuqada caankaa waxay noqon lahayd laa tadkhuluuna aljannata in la ydhaha bay hayd nuunta la sheega soo maha laakiin asalka xadiidka sida muslimka lagu arkay nuuntaasi lama socoto waa sidaas haye waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen kolkaa waa luuqo waxa weeye qaliilahoo yar in ficilkaa mudaarice afcaalulkhamsaha nuuntiisa la jaro iyadoo wax nasbiyo iyo wax jasmiyo midnaba aanu ka hormarin untaas la yska jaraa waa luuqad markaa mashhuurahoo jirta weeyaan bay yidhahdeen ahlucilmigu laakiin dee sida caanka ah ee la yaqaanay had iyo jeer qur-aankana kusoo aroortay inta badanna carabta dee luuqadooda lagu yaqaanaa waa in ficilkaa mudaaric nuunta noocaasa aan la jarin haddii wax jasmiyo ama wax nasbiyo aanu ka hormarin marka calaa kulli xaal waa luuqo jirta uun tani weeye ee ma aha laadaasi inay naahiye tahe waa naafiye wey waxaanu rasuulku sheegay calayhi الsalaatu wasalaam jannada horta iimaan baa lagu gelayaa qof aan iimaan lahayni jannada afka saari maayo iimaankii kaamilka ahaana wuxuu ku imanayaa dadka muslimiintaha inay isjeclaadaan oo ay isu soo dumaan oo khayrka iyo wanaagga ay isla jeclaadaan waxyaabaha la isku jeclaanayo ee maxabada iyo kalgacalka mu'miniinta dhexdooda yaalla furayana waxaa ka mida inay isa salaamaan oo kelmaddaa salaamtaasi waa arrin weyn kitaab gaaraana sheekhu waxa weeye xadiidta ku soo aroortay uu ku ururin doonaa inuu gaadhi doonaa waa duco waa arrin weyn oo markaa dadka qulubtooda isu furayso oo wejiyadooda isu soo jeedinayso oo markaa waxa weeyaan iimaankooda xoojinaysa afshu salaama baynakum qaala wa canhu ay can abi hurayrata can inabiyi sala allahu alayhi wasalam markaa markaa doonaysa dadku inay isjeclaadaan mu'miniin tahay salaanta waa inay isku badiyaan oo isa salaamaan can inabiyi sala allahu alayhi wasalam waxaa nabiga uu ka wariyey saxaabigani ana rajula ninbaa zaara bookday akhan lahu walaaluu lahaayoo fii qaryatin ukhraa tuulo kala jooga فأrsل الlaه taعaaلى ilaahay wuxuu usii dhigay calىa madrajatihi dariiqiisa malakan وadakra الxadiiثa xadiidkana wuu sheegay ilىa qowlihi la gaadhayo in اllaha ilaahay qad axabaka wuu ku jeclaaday kama axbabtahu fiihi sidaa daraaddii ninkan ugu jeclaatay rawaahu mslim waqad sabqa biاlbaabi qablahu baabkanka ka horeeya ayaanu inoogu soo hormaray xadiidtii xalayta aynu soo akrinay ayuu markaa ku jiray shaahidkuna waa ina allaha qad axabaka kama axbabtahu fiih qaala wa can ilbaraaءi bni caazibin radia allahu canhuma can الnabiyi salى اllahu alayhi wasalam anahu qaala waxaa saxaabigaasi markaa albara ibni caazib waa صaxaabiyun ibnu صaxaabi radia allahu canhuma nebiga uu ka wariyey inuu yidhi fi lansaari ay fii xaqi lansaari ansaar arrinkooda waxa uu ka yidhi ansaarna waxaa laysku yidhaah laysku odhan jiray laba qabiilo oo carabta ka mid ah oo reer aws iyo khasraj reer aws iyo reer khasraj la kala odhan jiray reer aws iyo reer khasraj oo la ysku daray baa ansaar la yidhaahdaa ilaahay baana magacaa u bixiyey oo ku magacaabay magacaa ilaahay baa u bixiyey oo waa magac sharci ah ma fahante ma aha markaa waxa weeye mid la mida magacyada qaar oo bidco ah la mid ma aha waa ism sharciga wey markaa dadka qaar baa fiqi xumaantooda asmaada sharciga ah ayaa asmaa bidca ahoo dadka kala qaybinaysa uga uga uga qiyaas qaataan oo yidhaahdaan kooxeblaayaana la yidhaahdaa maxaa kuugu daliila dee saxaabadii rasuulka qaarkood sawti ansaar la odhan jiray bar muhaajiriin la odhan jiray dee magacyadani waa asmaa sharci ah wey oo sharciga ku soo aroora kaagana ma sharciga ku soo aroora waa maya ansaarna waxaa loo yidhi lianna rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay u nusreeyeen oo u gargaareen diintay garab joogsadeen oo ay difaaceen oo naftooda iyo maalkooda ay u hureen oo dadkii muhaajiriinta ahee usoo hijrooday bay soo dhoweeyeen oo dadkii oo kale oo dhan bay uga go-een sidii diinta ay udifaaci u difaaci lahaayeen ee ay u hormarin lahaayeen waxaa rasuulku arrinkooda kolkaa ka yidhi ansaar laa yuxibuhum jeclaan maayo ilaa mu'minu qof mu'mina mooyaane walaa yubqiduhum una cadhoon maayo ilaa munaafiqun munaafiq mooyaane waayo qiimaha dadka lahaa bay ahaayeen qofka markaa waxa weeye jeclaadaa waa qof mu'mina qofka u cadhoodaana waa mid munaafiqah oo liajli uhiilinta rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo diinta ilaahay u gargaareen ugu cadhoonaya man axabahum qofka jeclaada axabahu llahu ilaahay baa jeclaada waman abqadahum qofka u cadhoodana abqadahu llah ilaahay baa u cadhooda muttafaqun caleyh waaya marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu jeclaa aad baan u ammaanay wax badan baa fadaaishooda ku soo arooray saxiixa bukhaariga eeg fadaa'il lansaar kii ansaarta nacay haddii la yidhi waa munaafiq kii ansaar iyo muhaajiriinba nacay maxaad u malayn ee labadaba nacay iyadoo aynu garanayno weliba muhaajiriinta ayaa ka fadli badan marka si guud la ysugu eego muhaajiriin iyo ansaar muhaajiriinta ayaa ka fadli badan ansaarta limaada lianna muhaajiriintu jamacuu bayna alnus bayna aljihaadi bayna alhijrati wاnnusra muhaajiriintu waanay soo hijroodeen diintana way u gargaareen oo rasuulkay garab joogsadeen calayhi الsalaatu wasalaam ansaartuna nusrun bay iyagu la yimaadeen oo dee hijra ka maqnayd soo maha marka muhaajiriintaa ka fadli badnayd sidaa awgeed qur-aanka markaad akhriyayso ilaahay wuxuu soo horreysiiyaa muhaajiriinta soo maha muhaajiriintuu sheegaasa ansaartana uu ku xigsiy markaa ninka labadiiba u cadhoonayo maxaad u malayn kaasi inuu khayr laawo yahay shaki ma laha ciyaada billaah kuwa nimanka shiicada iyo wax isku sheega iyo raafidada iyo dadka islaamka sheeganaya muslimiinta ee haddana saxaabadii rasuulka nacdalaya ee caayaya ee u cadhaysan kuwaasi inaga mid ma aha qaala wa can mucaadin radia allahu canhu qaala wuxuu uhi samictu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay baan maqlay yaquulu xaaluu odhanaya qaala allahu caza wajal ilaahay waxau ihi almutaxaabuuna kuwa isu jeclaada fii jalaali ay fii sababi jalaali weynidiis weynidayda daraaddeed isu jeclaada aniga dartay lahum waxay leeyihiin manaabiru min bara min nuurin nuur ka samaysan yaqbiduhum waanay majeeranayaan oo way kamanayaan annabiyuuna nebiyada iyo washuhadaau shuhadada ayaa markaa kamanaya waaya way majeeranayaan oo waxaa majeeranaya nebiyada iyo shuhadada qaala wuxuu yihi rawaahu tirmidiyu waqaala xadiidu xasanu صaxiix tirmidi baa wariyey waxaanu ihi waa xadiid xasana oo صaxiixa xadiidkuna markaa waa xadiid صaxiixa sidaa imaamu tirmidiba wuu sheegay waa xadiid صaxiixa wey yaqbituhumna waxa kamanaya weeye ama majeeranaya oo waxaa la idhaahdaa qofku inuu tamaniyo wanaagga cidda kala hayso isagoo markaa isaga in laga zuuliyo ama laga qaadana aan doonahayn alla hebel nicmada ayaa u daaya adigana iyadoo kale ku siiyo tusaale ahaan waay laakiin hadduu dee tamaniyo in qofkaa ilaahay u nicmeeyo nicmadaa laga qaado dee taasi xasadkii madmuumka ahaa ee aan la ogolayn bay noqonaysa qaala wuxuu uhi wacan abi idriisin alkhawlaaniyi raximah اllah waxaa taabiciga abi idriis alkhawlaani laga wariyey caa'id ullaahi ibnu cabdillaahi baa magaciisa la odhan jiray horeynu usoo maray taabici markaa caabidahoo qiimo badan buu ahaa qaala inuu yihi dakhaltu waxa aan soo galay masjida dimashqa masaajidka dimashqa ku yaalla ayaan soo galay fa idaa fatan waaba nin shaabahoo baraaqu hanaayaa foolashiisu ay markaa dhalaalayaan oo foolal cadcad oo aada u nadiifiyo oo markaa waxa weeyaan dee cadayga iyo waxyaabaha caynkaasa ku dadaala ama bashaashahoo furfuran oo ilka caddayn badan wa ida naasu waaba dadkii oo macahu maciisa ah oo ku xoonsan oo u imanaaya fa ida ikhtalafuu marka ay dadku isku khilaafaan fii shayin arrin asnaduuhu ilayhi isagay u tiirinayeenoo bal hadda isaga inoo geeyay lahayn oo isagay ula tegayeen oo weydiinayeen oo sadaruu waxaanay ka fulayeen can ra'yihi ra'yigiisa oo waxa uu u sheego ee uu markaa wuxuu u sheego ayay ku qancayeen oo dadku ay markaa la tegayeen weeye fasa'altu canhu dadkii baan weydiiye oan adhi ninkani muxuu ahaa faqiila waxaa la yidhi haadaa kani mucaadi bnu jabalin weeye radia allahu canhu falamaa kaana min algadi berridii oo kale markay ahayd baa hajartu waxaan goor hore usoo kici timay masaajidka ayaan kusoo goor hore soo qabtay wajadtuhu waxaan la kulmay qad sabaqanii bitahjiiri isagoo oo soo dheelmadka iyo waxa weeyaan macani masaajidka imashadiisa iiga soo horreeyey goor hore yimi wawajadtuhu waxaana la kulmay yusallii isagoo tukanayo o iska sunnaysanayo faintadartuhu waan sugay xataa qadaa salaatahu ilaa salaadiisii uu ka dhammaystay uma dabadeetana ji'tuhu waxaan uga imi min qibali wajihi xaggiisa hore markuu tukanayana dhankan oo kalean ka fadhiistay markuu salaadii dhammaystay baan xagga hore uga imi fasallamtu calayhi waan salaamay oo uma qultu waxaan ku idhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartay inii anigu la uxibuka waxa aan kuu jecelahay lilaah ilaahay dartii baan kuu jecelahay faqaala kolkaasuu uhi allaahi ma wallaahi baabay ka dhigantay meesha dee istifhaam baa ku jirtaa ee qasam iyo dhaarina way ku jirtaayoo xarfulqasamkiiyo wowgina wuu go-an yahay allaahi ma wallaahi ba inaad ilaahay dartii ii jecesha faqultu waxaan idhi allaahi waa wallaahi markaa ta dambee jawaabta lama jiidaayo allaahi unbaa la odhanaya waana la jaraya faqaala wuxuu haddana yidhi allaahi ma wallaahi ba inaad ilaahay dartii ii jeceshahay faqultu waxaan idhi allaahi waa wallaahi inaan ilaahay dartii kuu jecelahay faakhadanii wuxuu i qabtay bixabwati ridaa'ii go-ayga dooyeysigiisaasuu i qabtay waxa weeye go-a ayuu ku dooyeysnaayo halkaa markaa dee jilba xidhka ama lagaga dooyeysto ayuu sidaa iisoo qabtay buu yidhi fajabadanii ilayhi xaggiisuu ii soo jiiday faqaala waxaanuu yidhi abshir bushaarayso fa inii anigu samictu waxaan maqlay rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama yaquulu xaaluu leeyahay qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu ihi wajabat waxay u waajibtay maxabatii maxabadaydu lilmutaxaabiina fiya kuwa daraadda isu jeclaaday wاlmutajaalisiina fiya kuwa daraadda ay u wada fadhiistay wاlmutazaawiriina fiya iyo kuwa daraadda isu soo ziyaartay isu soo bookday waalmutabaadiliina fiya iyo kuwa daraadday wax isu siiya maalka waxa weeye daraadda isugu bixiya isu siiya qaala xadiidu xasanu صaxiixu rawaahu maliku fi lmuwaطa'i biisnaadi صaxiixi ama biisnaadihi صaxiixi waa xadiis wuxuu yihi xasan oo صaxiixa imaamu malik baa muwaطa ku wariyey sanad صaxiixa ka xadiidkuna saa uu sheegay sheekhu weeye waa xadiis صaxiixa ee alimaam اlalbaniyuna raximah اllahu uu صaxiixinayaa qaala wuxuu uhi qowluhu hajartu hadalka wahajartu ilaahay bakartu weeye hore ayaanu imi goor hore ayaan masaajidka usoo kici timi wa huwa bitashdiidi اljiimi jiimka waa la shadaya hajartu qowluhu uu yidhi allahi faqultu allahi alawalu bihamzati mamduudati lilistifhaami allahi baa la odhanaya ka hore wahaani ka labaadna bilaa madin weeyo allahi weeye oo mad ma laha ka dambe jawaabta ahi marka xadiidkaana waxaa laga qaadanayaa ikhwaani fadliga iyo qiimaha ilaahay dartii in laysu jeclaadaa ay leedahay waayo waxaa lagu helayaa ilaahay inuu markaa cidda sifadaa ku sifowday uu jeclaado ayaa lagu helaya waxaa kaloo markaa aynu ka qaadanaynaa qofka yidhaahda ilaahay dartii baan kuu jecelahay ee hadallada lagu odhanayo barh ka mid a oo in la yidhahdo tusaale ahaan abshir waina rasuula اllahi salى اllahu alay waslama qaala yaquulu اllahu tacaala saas oo kale in xadiidka loogu sheego sidaa mucaad ibnu jabalbows ugu sheegay taabiciga qiimaha badnaa qaala wuxuu yidhi wa can abi karimata abi karima waxaa laga wariyey oo almiqdaad ibni macdi kariba ahaa radia allahu canhu waxaa nusakha maطbuuca ku dhacay almiqdaad baa ku dhacay laakiin sida saxda ahi almiqdaam weeye almiqdaam ibni macdi kariba almiqdaam bilmim weeye can inabiyi nabiga wuxuu ka wariyey salى اllahu alayhi wasalama qaala inuu yidhi idaa axaba arajulu qofku marka uu jeclaado akhaahu walaalkii falyukhbirhu ha uga warama anahu yuxibuhu ay biannahu yuxibuhu inuu jecel yahay ha uga waramo oo ha idhaahda niyahu ilaahay dartii baan kuu jecelahay oo sidaa ha ugu sheego rawaahu abu dawuuda wtirmidiy wa qaala xadiidu xasanu صaxiix waa xadiis xasan oo صaxiixa ayuu yidhi xadiidkuna markaa waa xadiis صaxiixa sidaa sheekhu u sheegay oo alimaam اlalbaniyuna u صaxiixiya raximah اllah waa xadiis صaxiixa weeye ka qofku hadduu qof ilaahay dartii u jeclaado waa inuu u sheego weliba sida xadiidka la sheegaayo waxa fiican inuu gurigiisa ugu tago waxaa rasuulku yihi ida axaba axadukum saaxibahu falyaأtihi fii manzilihi falyukhbirhu biannahu yuxibuhu lilah markuu midkiin saaxiibkii ama qof kala jeclaado gurigiisa intuu ugu tago ha uga warramo ilaahay dartii inuu jecel yahay sababta haddaba la leeyahay uga warran waxa weeyaan si maxabadii iyo kalgacalkii labadan qof dhex yaalay uu sii bato oo uu sii kordho oo uu sii sugmo weeye qofkana dee uu ugu farxo walaalkiisaa ilaahay daraaddii uu jeclaaday qaala wuxuu uhi wacan mucaadin radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay akhada wuxuu qabtay biyadihi gacantiisa wa qaala waxaanuu yihi yaa mucaadu mucaadow wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye inii anigu la uxibuka waan ku jecelahay uma uusiika waxaanan kuu dardaarmayaa yaa mucaadu mucaadow laa tadacanna inaanad ka tegin fii duburi kulli salaatin salaad kasta oo macnihii farala dabadeeda taquulu ay an taquula inaad tidhaahdo allaahumma allahayow acinnii iigu kaalmee calaa dikrika xuskaaga iyo wa shukrika umahadnaqaaga iyo wa xusni cibaadatika cibaadadaada wanaajinteeda inaan cibaadadaada wanaajiyo si wanaagsan oo khushuuc lahoo qiimo badanoo toosan aan ula imaado qaala xadiidu صaxiix rawaahu abu daawuuda wاnasaa'iyu biisnaadi صaxiix waa صaxiix buu yihi sheekhu kadalika sheekh saliim bin ciid alhilaali isna waa صaxiix buu yihi lakin alimaam اlalbaniyu raximah اllah isagu xasan buu ka dhigaa wuxuu dha xadiidkani waa xasan si kastaba ahaatee xadiidkani waa xadiid sugan shaki ma laha fadliguu lahaa صaxaabiga mucaad ibnu jabal la odhan jiray oo ka mid ahaa min culamaaءi صaxaaba ayaana xadiidkani inoo tilmaamayaa wakadalik rasuulku calayhi الsalaaةu wasalaam saxaabigan wuu jeclaa waanu u sheegay inuu jecel yahay oo sidaa rasuulku uu dadka faray uhi idaa axaba arajulu akhaahu falyukhbirhu annahu yuxibu ayuu isaguna markaa la yimi oo saxaabigan uu jeclaa inuu jecel yahay baa rasuulku u sheegay calayhi الsalaaةu wasalaam dardaarankaa qiimaha badan ee dhaxalgalkaana wuu siiyey inuu akhristo ducada kooban ee haddana macnaha ballaadhan allahuma acinii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik salaada faralkaa dabadeedaa lala imanaya haddaba dabadeedaa dikrigaa lala imanayaa ma marka laga baxaa mise waa marka laga sii baxaya intaan weli laga bixina salaamo naqsiga ka horeysa waqtiga dee la ducaysto marka la ataxiyaadsadee salliga nabiga la akriya halkaa waa ta ducada lala yimaado ma ducooyinkaasaa la raacinaya mise waa marka laga baxo sida markaa raajixa ah waa inta aan laga bixin weeye sidaasuu markaa ku rajaxaya alaclaama moxamed ibnu saalix alcuthaymiin kitaabkiisa qiimaha badan ee la idhaha sharxu lmumtic oo wixii ducooyine axaadiista ay kusoo aroortay duburi salaa in lala imanayo inta aan laga bixin baa lala imanayaa buuri wixii tasbiix iyo adkaariya ku saabsan ee kusoo aroortay duburi salaa in lala imanayana marka salaada laga baxaa lala imanayaa buuri qaala wa can anasin radia allahu canhu ana rajula nin baa kaana wuxuu ahaa cinda nabiyi nabiga agtiisa sala allahu alayhi wasalam ayuu ku sugnaa famara rajulu bihi nin baa soo maray faqaala wuxu uhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay ow inii anigu la uxibu haadaa kan waan jeclahay faqaala lahu nabiyu nabigu wuxuu ku yihi sala allahu alayhi wasalam aaclamtahu ma ogeysiisa inaad jeceshahay qaala wuxuu uhi laa may qaala wuxuu uhi aclimhu ogeysii falaxiqahu uu haleelo macni uu ka daba tegey faqaala wuxuu ku uhi inii anigu uxibuka fi llaahi ilaahay dartii baan kuu jecelahay waqaala wuxuu ihi axabaka ha ku jeclaado aladii allaha axbabtanii lahu isaga daraaddii aad ii jeclaatay adigana ha ku jeclaato ha ku jeclaado uu duceeyey macni rawaahu abu daawuuda biisnaadin saxiixin xadiisku waa xadiis saxiixa weeye sidaasaa marka alcalaamatu muqbil ibnu hadi alwaadicina raximah اllah oo isaguna u saxiixiyey waa xadiis markaa saxiixa orad oo ka daba tago markaa inaad jeceshahay u sheeg uu sheeg xadiidkana markaa waxaynu ka qaadanaynaa qofka ku idhaahda uxibuka fi llaah ama uxibuka lilaah ilaahay dartii baan kuu jecelahay maxaad ku odhanaysaa oo baabka xagga dambe waxaa kaga jiray ama hadalkaa tarjamada uu sheekhu ku sheegayey wmaada yaquulu lahu idaa aclamahu hadduu qof kugu idhaahdo ilaahay dartii baan kuu jecelay maxaad ku odhan axabaka aladii axbabtanii lah ama axabaka allahu aladii axbabtanii fiih saasaad ku odhan doonta sidaa xadiidkaa hore mucaad ku soo aroortay inaad ku tidhaahdaana iyaduna waa mid waxa weeye suuragal aho iyaduna furan waay marka halkaa aynu u dayno subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk intaynan ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online